bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii toddobiyo tobnaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa dersigii labaad ee siirada ama taariikh nololeedka saxaabiga la yidhaahdo abu ayuub al anshaari ama khaalid ibnu zayd darsigii hore waxaan kusoo aragnay in rasuulku sala allahu calayhi wasalama markuu magaalada madiine soo galay uu gurigiisa kusoo degay ninkan la yidhaahdo khaalid ibnu zayd ama ayub abu ayuub al ansaari marka gurigiisa baa laga sheekeynayaa iyo sida uu ahaa kaana wuxuu ahaa manzilu abi ayuub guriga abi ayuub wuxuu ahaa yata-alafu mid ka kooban min tabaqatin dabaq oo fowqaha ay korka ka sii saaran tahay culayatun dabaq kale yacni wuxuu ahaa guri laba dabaqa ka dhulka ah iyo hal iyo hal sare fa akhlaa wuxuu banneeyey al culayata ka sare dabaqa sare ayuu usoo banneeyey min mataacihi alaabtiisi iyo wa mataaci ahlihi iyo alaabtii gurigiisi ehelkiisa ayuu kasoo wada baneeyey liyanzila si liyunsila si uu u dejiyo fiiha dabaqa sare rasuula allaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam marka guriga meesha fiican oo dabaqa sare ah ayuu u diyaariyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu halkaas rasuulku ku dego laakin hase aatee annabiya nabiga caleyhi salaatu wasalaam aathara wuxuu doorbiday uu ka doortay calayha dabaqa sare wuxuu ka doortay adabaqata sufla dabaqa hoose famtathala wuxuu u hoggaansamay abu ayuub liamrihi rasuulka amarkiisa ayuu hoggaansamay inkastuu isagu jeclaa inuu rasuinuu rasuulku u dego dabaqa sare laakiin markuu rasuulku yidhi anugu waxaan jeclahay ka hoose amarkiisa ayuu qaatay wa anzala wuxuu dejiyey abu ayuub hu rasuulka xaydu meeshii axabba rasuulku uu jeclaaday oo ahayd dabaqa hoose halkaas ayuu degay walamaa markii aqbala leylu habeenkii uu soo galay oo wa aawaa uu ku xarooday arasuulu rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi ilaa firaashihi gogashiisa uu galay rasuulku oo hurdo laysu diyaariyey shacida wuxuu koray abu ayuub iyo wa sawjuhu iyo xaaskiisii ilal culayati dabaqii kore ayay koreen wamaa in aqlaqaa iskuma aysan soo xidhin calayhimaa baabaha dabaqa sare albaabkeedii iskumayna soo xidhin markay isku soo xidheenba micnihii xataa iltafata ilaa uu ka eego ama ka milicsado ama ka dhugto abu ayuub ilaa sawjatihi xaaskiisa ayuu dhugtay ama uu fiiriyey ama uu eegay wa qaala wuxuu ku yidhi wayxa wayxak ha god aan ahayn maadaa sanacnaa maxaan samaynay ayakuunu ma wuxuu ahaanayaa rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama asfala meesha hoose wa naxnu annaguna aclaa minhu korkiisa oo meel isaga ka korraysa miyaan seexanaynaa oon ku sugnaanaynaa annamshi ma waxaan ku soconaynaa fowqa rasuulillaahi rasuulka ilaahay meel ka sarraysa miyaan miyaan soconaynaa annasiiru ma waxaynu noqonaynaa beyna nebiyi nabiga iyo walwaxyi waxyigii waxyigii kor ka soo degayay iyo nabiga maxaan u dhexaynaynaa innaa inagu idan saa haddaan yeello la haalikuuna kuwa halaagsamayna kuwa halaagsamay ayaan nahay la haalikuuna kuwa halaagsamay ayaan nahay yuu yidhi wa suqita way wareereen weeye way wareersadeen ereygaas qur-aankana uukusoo ku soo arooray walamaa suqita fii aydiihim aada baana loo adeegsadaa waxa weeye shallaytada iyo nadaamada yay calaamadu tahay qofka markuu aada u shallaayo uu wuxuu aada uga xun yahay u sameeyo muxuu sameeyaa intuu kada loobsado yuu labada gacmood dhulka saaraa iyo ciidda sidii nin labadiisa gacmood u dhacay oo kale saasaa laga cabiray laakiin waxay waxaa laga wadaa qofku markuu aada iyo aada wax uga shallaayo yaa la yidhaha wa suqita fii aydi zawjayni labadii zawj oo ahaa abu ayuub al ansaari iyo xaaskiisa oo uma ayuub ah aada iyo aada ayay arrintaa uga shallaayeen aada iyo aada bay u wareersadeen aada iyo aada bay u murugoodeen waxay sameeyaanna ma yaqaanin maxaa jira rasuulka isagaa hoos doortay iyaguna ma rabaan rasuulka korkiisa inay ku noolaadaan wahumaa iyaga oo laa yadriyaani aan garanaynin maa yafcalaani waxay sameeyaan walam taskun ma xasilin nafsuhumaa nafsaahumaa naftoodu ma xasilin bacda sukuuni waxoogaa xasil xasilooni ah ilaa markii ilaa xiina markii inxaazaa ay ku urureen ilaa jaanib alculaya dabaqa kore meel dhinaciisa ah angalkii ay ku urureen allatii dhinacaasoo laa yaqacu aan dhicin fowqa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay meeshii uu se meeshuu seexday iyo meeshiis u taayla gogashu aan ku aadanayn dhinaca kale ayay ku urureen markaasay waxay dhaheen hadda rasuulka korkiisa ma nihin waan ka soo leexanay waltasamaahu halkaas zaawiyadaas ama angalkaas ama xagashaas ayay ku sugnaayeen laa yabraxaanihi iyaga oon dhinacaya dhinaca toona uga dhaqaaqaynin ilaa maasheyni iyagoo soconaya maahana calaa atraafi calal atraafi iyagoo faraha fooddooda ku soconaya maana markay soconayaanna faraha fooddooda ayay ku soconayeen mutabaacidayni iyaga oo ka fogaanaya cani lwasati dabaqa guriga dabaqa sarehay degan yihiin meesha dhexdiisa ahee ku aadan meeshuu rasuulku hurday iyagoo ka fogaanaya maana dhinacyada ayay soconayeen falamaa asbaxa markuu waagu u baryay abu ayuub waagu markuu u baryey qaala wuxuu ku yidhi abu ayuub lilnabiyi nabiga wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wallaahi baan ku dhaartay rasuul allow maa uqmida lama laabin lanaa annaga jafnun il indhahayagu xalay indhamaana aan isku qabanin maa uqmida lanaa jafnun indhamaanaan isku qabanin xalay ma anaan seexanin fii haadihi leyla habeenkan laa ana aniga walaa ummu ayuub iyo xaaskayga ummu ayuuba midkayana ma seexaninoo indha iskumaanaan qabanin fa qaala wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalama calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wa mima maxay taasi daaka tahay yaa aba ayuubow hurda la-aantaa maxaa idinku wacan qaala abuu ayuub wuxuu yidhi dakartu waxaan xusuustay annii anigu calaa dahri beytin guri korkii inaan ku sugnahay gurigaasoo taxtahu maya guriga wa anta adiguna taxtahu aada hoostiisa tahay oo iga hoseyso wa innii aniguna idaa taxaragtu haddii aan dhaqdhaqaaqo tanaahara calayka algubaaru boodhkii ayaa kugu kacaya boodh baan kugu kacay kugu kicinaynaa fa aadaaka boodhka ayaa ku dhibaya huma innii haddana intaa waxaa ka sii daran qadowtu waxaan noqday baynaka adiga dhexdaada iyo wa bayna alwaxyi iyo waxyiga dhexdiisa ayaan ku jiraaba fa qaala wuxuu ku yidhi lahu abu ayiib alrasuulu rasuulku wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hawin fududee caleyka yaa abaa ayuub abaa ayuubow fududee wax dhib ah arrintaasi ma ahe innahu dabaqa hoose yaa arfaqu binaa annaga maaragtay noo fiican isaga ayaa noo fudud isaga yaa noo fudud arfaqu bina innahu may waxaad tidhaahdaa innahu arrintu waxay tahay innahu arrintu waxay tahay arfaqu bina annaga waxaa noo naxariis badan oo noo fudud oo noo wanaag badan an nakuuna inaan nahano fi sufli xagga hoose sababtu maxay tahay waa likahrati man dad tiradooda dadkaas oo yaqshaana noo imanayo oo nasoo ziyaaranayo oo min annaasi dadka ah qaala ayu qaala abu ayuub wuxuu yidhi isagoo ka sheekeynaya famtathaltu waxaan u hoggaansamay liamri rasuulilaahi rasuulka ilaahay amarkiisa ayaan haddana u hoggaansamay ilaa an kaanat ilaa ay ka ahaato leylatun habeen habeenkaasoo baaridatun qabow fankasarat waxaa naga jabtay lanaa annaga jaratun dheri ama aashuun dheri ama aashuun baa naga jabay biyo ku jireen wa uriiqa waxaad daatay maa-uha biyaheediibaa fil culayati dabaqii kore ku daatay fa qumtu waan kacay oo waan isu taagay ilalmaa-i biyihii ana aniga iyo wa ummi ayuub ummi ayuub oo xaaskiisa ah biyihii inaan ka qallajina meesha walaysa ladaynaa walaysa muusan ahaanin ladaynaa agtayada oo maanaan haysanin ilaa qatiifatun qatiifad maahane qatiifad baan haysanay hal qatiifad qatiifadan baan inaguna idhaahnaa ama roog kaasoo kunnaa aanu ahayn natakhiduhaa kuwa ka dhigta lixaafan kubeerto ama buste dusha layska saaro wajacalnaa waxaan bilownay nunashifu inaan ku qallajinno ama ku engejinno bihaa qadiifadii almaa-a biihi maxaanu ugu qallajinaynay khowfan cabsi aan ka qabnay min an yasila inuu gaadho biyuhu markuu daato ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam falamaa kaana sabaaxu markii ay subaxdii ahaatay waagu baryey khadowtu waxaan ku soo kallahay cala rasuuli rasuulka ayaan ku soo kallahay sala allahu caleyhi wasalam wa qultu waxaan ku idhi biabii anta wa ummi aabbahay iyo hooyaday baa lagugu furaya innii anugu akrahu waxaan nacayaa ana kuuna inaan ahaado fowqa korkorkaaga inaan fowqaka korkaaga inaan ku noolaado oon ku sugnaado ayaa nacayaa wa an takuuna adiguna inaad ahaato asfala minii meel aniga iiga hoosaysa uma haddana qasastu calayhi rasuulka waxaan uga sheekeeyey khabara aljarati ashuunkii jabay arrintiisa ayaan uga sheekeeyey markuu arkay dhibkana haysta iyo saanu isu dhibayno fastajaaba wuxuu iga yeelay rasuulku lii aniga arrintiibuu iga yeelay wasacida isagu wuxuu koray ilal culayati ilal culiyati ilal culiyati dabaqii kore ayuu rasuulku u guuray wa nasaltu waxaan usoo dhaadhacay amaan usoo daadegay ana wa ummu ayuub ila sufli kii hoose aqaama nabiyu nabigu wuxuu deganaa calayhi salaatu wasalaam fii beyti abi ayuub guriga abi ayuub wuxuu deganaa naxwan min sabcati ashhurin wax ku dhadhow toddoba bilood xataa tama ilaa uu ka dhammaystirmo binaau masjidihi rasuulka masjidkiisa dhismihiisii fil ardi dhulkii lagu dhisay alkhalaa'i ee bannaanayd allatii dhulkaa bannaanoo barakad ay fadhiisatay fiihaa dhulkaas bannaan annaaqatu hashi oo rasuulku fuushanaa fantaqala wuxuu u guuray rasuulku sala allahu caleyhi wasalama ila alxujuraati qolalki allatii qolalkaasoo uqiimat lahu uqiimat la dhisay xowla almasjidi masjidka hareerihiisa lahu rasuulka iyo weli aswaajihi xaasaskiisa loogu dhisay ayuu u guuray faqadaa wuxuu noqday haddana rasuulku markaas jaaran daris ama olog liabi ayuub buu noqday haddana inkastuu ka guuray haddana daris bay yihiin akrim bihima karaamo badana min mutajaawareyni laba derisa ku karaamo badana axabba wuu jeclaaday abu ayuub abu ayuub wuxuu jeclaaday rasuulallaahi rasuulka ilaahi salawaatullaahi calayh xubban jacayl jacaylkaasoo malaka calayhi ka qaatayba qalbahu qalbigiisii iyo wa lubbahu iyo maankiisaba ka qaatay wa axabba arasuulu rasuulkana wuxuu jeclaaday alkariimu ee sharafta badnaaye abaa ayuub ayuu jeclaaday xubban jacayl jacaylkaasoo asaala ka qaaday rasuulka alkulfata in uu is- la- in la isdhibo fii maa beynahu wixii rasuulka u dhexeeyey iyo wa beynahu abi ayuub uu ka soo qaadaya hadda ruux marti ah iyo ruux ajnabi ah ama uusan ahayne laba ruuxoo saaxiib ah sidoodoo kale kulfadu sidaas weeye oo wax xil ah iyo iyo uusan maaragtay iska saaraynin oo laba qof oo saaxiib ah wa jacala wuxuu bilaabay rasuulku sala allahu calayhi wasalama hu guriga abu ayuub ama wa jacalahu ka dhigay rasuulka dha yani jacaylkaas wa jacala ka dhigay hu rasuulka yanduru inuu arko ama u fiiriyo ama u ka soo qaado ilaa beyti abi ayuub guriga bani gar- guriga abi ayuub ka annahu beytuhu inuu yahay gurigiisii oo kale laba nin oo saas saaxiib ah ayay noqdeen xadatha ibnu cabaas ibnu cabaas wuxuu ka sheekeeyey radia allahu tacaala canhuma ayaa sheekeeyey qiso yaab lahoo dhacday oo ku saabsan abi ayuub taa hore waa guriga inuu ku degay gurigiisa rasuulku sala allahu calayhi wasalama iyo muddadii gurigiisa joogay sidii u maamuusayey ibnu cabaas wuxuu yidhi kharaja waxaa soo baxay abu bakrin asidiiq radia allahu tacaala canhu yaa bilhaajirati waqtiga haajirada loo yaqaano inagu hadhkii baan nidhaahnaa waqtiga hadhkii ay tahay waa marka qoraxdu ay cirka isku badho ayuu ila lmasjidi masjidka ayuu soo aaday waa waqtiga la qadeeyo oo ruuxii qada haystaaba uu iska qadeeyo fara-aahu cumaru cumar baa arkay radia allahu tacaala canhu faqaala wuxuu cumar ku yidhi yaa abaa bakar abaa bakarow ma akhrajaka maxaa ku soo bixiyay haadihi saacata saacaddan iyada a maxaad u soo baxday qaala wuxuu yidhi maa akhrajanii ima soo bixinin ilaa maa ajidu waxa aan dareemahayo oo min shiddati aljuuci gaajada daraanteeda ah faqaala cumarna wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee wa anaa anigana wallaahi baan ku dhaartee maa akhrajanii ima soo bixin saacaddan hayru daalika arrintaa waxaan ahayn gaajo unbaana isoo saartay fa baynamaa waqti humaa abuubakar iyo cumar kadaalika sidaa ay yihiin id kharaja calayhimaa waxaa ku soo baxay haddana rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yihi rasuulku maa akhrajakumaa war maxaa idin soo bixiyey haadihi saaca saacaddan qaala waxay dhaheen wallaahi baan ku dhaarnee maa akhrajnaa nama soo bixin ilaa maa najiduhu waxa aan dareemayno fii butuuninaa caloosheeda aan ka dareemayno ama beerkayaga oo min shiddati ljuuci gaajada xooggeeda ah gaajo xoogla ayaa nahays qaala wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ana aniguna waladii allihii baan ku dhaartay nafsii biyadii ay ku sugan tahay maa akhrajanii ima soo bixin hayru daalika waxaan arrinta ahayn anna gaajoon ba ay soo bixisay quumaa maci inakeena masjidkii bay ka soo baxeen fantalaquu waxay aadeen way baxeen fantalaquu way baxeen oo way dhaqaaqeen oo way socdeen fa atow waxay yimaadeen baaba abi ayuub guriga abi guriga abi ayuub albaabkiisa ayay yimideen radia allahu tacaala canhu wa kaana wuxuu ahaa abu ayuub wuxuu ahaa yudakhiru kii u kaydiya lirasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama kulla yowmin maalin walba tacaaman cunno ayuu u kaydin jiray u dhigi jiray fa idaa abta'a canhu haddii uu ka raago uu soo doonan waayo rasuulku cuntadii oo walam ya'ti ilayhi uusan u iman fii xiinihi waqtiguu iman jiray acamahu liahlihi acamahu raashinkaa wuxuu siin jiray liahlihi ahlkiisa ayuu siin jiray falamaa markii balaquu lbaaba albaabka ay soo gaadheen rasuulka iyo labadiisii saaxiib kharajat ilayhim waxa u soo baxday ummu ayuub wa qaalat waxay tidhi marxaban soo dhowow binabiyillaahi nebiga ilaahay oo soo dhowow iyo wa biman macahu iyo nimanka la socda fa qaala wuxuu yihi rasuulku laha annabiyu nebi wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ayna abu ayuub abu ayuub mee xaguu joogaa fa samica wuu maqlay abu ayuub sawta annabiyi nebiga codkiisa ayuu maqlay wa kaana wuxuu ahaa yacmalu mid ka shaqeeya fii nakhlin timir geed timireed oo qariibin dhow uu lahu lahaa beer timir ku taallo oo guriga hortiisa ku tiilay ayuu ku jiray fa aqbala wuu soo baxa yusricu isagoo ordaya oo yaquulu odhanaya marxaban birasuulillaahi rasuulkii ilaahay uu soo dhowow iyo wa biman macahu nimanka la socdow uma wuxuu yidhi wuxuu sii raacsiiyey uma atbaca hadalkii wuxuu sii raacsiiyey qaa'ilan isagoo leh yuu sii waday uma atbaca wuu sii waday qaa'ilan isagoo leh yaa nabiy allaahi nabiga ilaahayow laysa muusan ahanin haadaakani bilwaqti waqtigii alladii waqtigaasoo kunta aad hay tajii'u fiihi ka yimaada waqtiga maadan iman jirine waqtigaad iman jirtay ma ahane maxaa dhacay ayuu ka wadaa fa qaala wuxuu ku yidhi rasuulka caleyhi salaatu wasalaam sadaqta runbaa sheegtay marka abi ayuub wuu iska fahmay in loo sheego oo gaajaanna keentay la yidhaahdiyo uma baahno wuu fahmay uma intalaqa wuu booday abuu ayuub ilaa nakhiilihi beertiisii timirtu ay ku tiilay geed timiratu ku yilay ayuu aaday fa qataca wuxuu soo jaray ama soo gooyey minhu cidqan rucub ama laan laantaasoo fiiha ay ku sugan tahay tamrun timir bislaatay tamrun waa markay bislaato oy aada u bislaato wa rutabun mid bislaatay laakiin aan weli madhu maaragtay aan aada u jilcin waa marka hoobaanta la yidhaahdo marka tamrun timir wa rutabun iyo hoobaan iyo wa busrun iyo caduur innaga timir ma naqaano laakiin midhaha kale aynu naqaanaa midhaha kale sida gobka iyo gobka iyo markii uu isku dhadho geedka yacni gobka markuu isku dhadho waa markuu timirta yahay oo kale dhinaca timirta inagoo timir ma nidhaahno markuu weli iswada haysto kulligii iswada haysto oo uu guduuto na markaana hoobaan baa la yidhaah hoobaan bislaatay marka intuu cagaarkii ka yimaado uu yahay uusan weli casaaninuu hoobaanta noqonina waxaa la yidhaahdaa caduur baa la yidhaha caduur marka busrinta waa caduurtii rutabna waa hoobaantii timirna waa marka inaga laynoo keeno oo ay tahay ay isku wada dhegdhegto int intuba way ku tiilay intaasuu u keenay fa qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam maa aradtu ma doonaynin ama ma rabin ama ilama qumanayn an taqtaca haadaa kan inaad soo wada goyso kan weli aan bislaaninay inaad soo geyso ka timirta un inaad keentaa la rabay alaa janayta lana maxaad noogu soo guri weyday uun min tamrihi timirtiisa timirta un maxaad noogu soo daadin weyday kuwa kale oo hoobaanta iyo iyo kuwa kale ha iskaga yaaleen hoobaanta ha iskaga taalla iyo caduurtu hoobaantii caduurta maxaad uga iman weyda oo timirta un aad noogu keeni weyday maa aradtu ma doonaynin an taqtaca haadaa kan oo dhan inaad soo wada goyso alaa janayta lana maxaad noogu soo guri weyday uun min tamrihi timirtiisa qaala wuxuu yidhi abuu ayiib yaa rasuulallaahi rasuul ilaahi axbabtu waxaa ban jeclaaday an ta'kula inaad cunto geedkan min tamrihi timirtiisa wa rutabihi iyo hoobaantiisa iyo wa busrihi iyo caduurtiisa intaba wala adbaxanna laka aydan haddana neef baan idiin gowracayaa qaala rasuulku wuxuu ihi in dabaxta haddaad gowracdo falaa tadbaxanna ha gowracin daata labanin mid irmaan mid irmaan iska ilaali fa akhada ayuba ayuub wuxuu soo qaatay jadyan orgi yar yuu soo qaatay orgi fadabaxahu markaasuu gowracay uma qaala wuxuu ku yidhi liimra'atii xaaskiisii wuxuu ku yidhi icjinii cajiin samee cajiin waa naqaanaa cajiin samee wakhbuzii lana rooti ama muufo noo samee wa anti adiguna aclamu cid kaa taqaana ma jira bilkhubsi khubsiga cid kaa taqaana ma jirte uma akhada markuu neefkii uu qalay akhada wuxuu qaaday nisfa aljadyi orgigii nuski fa tabakahu wuu kariyey marka la karinaya waxa weeye maraq baa loo yeelaya si rootiga ama ama ama ceyshka loogu cuno maraq baa loo yeelaya hilib maraq leh oo marka ugu macaan yahay thariid baa la yidhaha wa camida ilaa nisfihi dhinaci nuskiisii kale na wuu aaday nisfihi thaani fashawaahu markaasuu dubay kana waa la dubay waa la muufeeyey kana waa markuu isna ugu macaan yahay falamaa markii nadija acaamu cuntadii ay bislaatay oo wa wadica la dhigay beyna yaday annabiyi nabiga hortiisa la dhigay sala allahu calayhi wasalam iyo wa saaxiibeyhi labadiisa saaxiibeed akhada rasuulu rasuulku wuxuu qaatay qicatan cad oo min aljadyi hilibkii orgiga ah wa wadacahaa cadkii wuxuu dhexgeliyay fii rakiifin khibsi ama karootigii ama muufadii waxaa rabtaba dheh wixii lasoo dubayuu dhexgeliyey wa qaala wuxuu ku yihi yaa abaa ayuubow baadir ula orod ula orod bi haadihi alqicati intan cadkan iyo rootigan ilaa faatima faatimo u gee fa inaha iyadu lam tusib ma helin midla haadaa kan oo kale mundu ayaamin ilaa muddo kan oo kale maysan heline u gee waalidka saasaa lagu yaqaanaa intuusan isaga waxba cunin yuu ilmihiisa wax siiya waalidka sharaftale waa sidaas falamaa markii akalu ay cuneen rasuulka iyo labadiisii saaxiib oo wa sharibu ay cabeen qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi khubsun khubs rooti ama muufo ama canjeero waxay rabtaba aan idhaahno wa laxmun hilib wa tamrun timir wa busrun caduur wa rutabun iyo hoobaan baan intaasaan isla helay soo maaha wa damicad waxaa ilmaysay caynaahu labadiisa indhood rasuulka sala allahu calayhi wasalam uma markaa kadib qaala wuxuu yidhi waladii allihii baan ku dhaartay nafsii biyadii ay ku sugan tahay inna dhab ahaantii haadaa kan huwa isaguba annaciimu waa nicmadii alladii nicmadaasoo tus'aluuna la idin su-aali doono canhu xaqiisa yowma alqiyaamati maalintii qiyaamo nicmada laydin weydiin doono waaye ee fa idaa asabtum haddii aad aada haleeshaan midla haadaa kan oo kale nicmadan oo kale haddii aada haleeshaan oo ilaahay idin siiyo oo fa darabtum biaydiikum aada gacmihiina gelisaan fiihi nicmadan aada gacmihiina gelisaan faquuluu dhaha bismillaahi dhaha horta markaad bilaabaysaan bismillaahi dhaha fa idaa shabictum markii aada dheragtaanna faquuluu dhaha alxamdu lilaah ilaah baa mahadle alladii allahaasoo huwa isaguba ashbacanaa na dhargiyey wa ancama calaynaa noo nicmeeyey oo noo barwaaqeeyey oo fa afdala weliba naga sii maaragtay naga sii badbadiyey fadliga waxaa la yidhaha wixii baahidaada oo dhan ka sii badan uma markaa kadib nahda wuu kacay alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuu kacay wa qaala wuxuu ku yidhi liabi ayuub wuxuu ku yidhi itinaa hadan berri noo imow wa kaana wuxuu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam laa yasnacu kuusan u samaynin lahu rasuulka axadun cidina macruufan wax samafal iyo wanaaga ilaa hadday u samayso axabba wuxuu jeclaan jiray an yujaaziihi calayhi arrintaas in uga abaalgudo oo isaguna uu macruuf kala sameeyo uga abaalgudo saasuu jeclaan jiray laakina hasaatee abaa ayuub lam yasmac ma maqlin daalika arrintaas markuu rasuulku berri noo imo yidhi muusan maqlin fa qaala lahu cumar baa wuxuu ku yidhi ridwaanullaahi calayhi ina nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam yoamuruka wuxuu ku amrayaa an taatiyahu hadan berri inaad u timaado yaa abaa ayuub fa qaala abu ayuub wuxuu yidhi samcan aleela arrintaas maqlay wa taacatan una hogaansamay lirasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam falamaa kaana alqadu markii berri la gaadhay dahaba wuu aaday abu ayuub ila nabiyi nabiga ayuu aaday caleyhi salaatu wasalaam fa actaa rasuulku wuxuu siiyey hu abu ayuub wuxuu siiyey waliidatan gabadh yar oo addoon ah ayuu siiyey oo kaana takhdumuhu u shaqaynaysay wa qaala lahu rasuulku wuxuu ku yidhi istawsi bihaa khayran gabadhan wanaag kula dhaqan ama maaragtay ka dardaaran khayr in lagula dhaqmo istawsi ka dardaaran bihaa iyada khayran wanaag yaa abaa ayuub fa innaa anagu wihi rasuulka lam nara maanaan arkin minhaa iyada xaggeeda ilaa khayran waxaan wanaag ahayn maanaan ka arkin maadaamaad cindanaa intii ay nala joogtay intii anaga nala joogtay waxaan khayr ahayn maanaan ka arkine maaragtay khayrna kula dhaqan dadka kale ee qoyskaaga ana u sheeg inay gabadhaas wanaajiyaan oon la xumaynin marka qisadii abi ayuub way inoo socotaa laakiin darsigan intaas ayaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina maxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam